بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada dooxa oo xalay lagu saxiixay heshiis maxaabiis isdhaafsi iyo mid xabad joojineed oo ka hirgala qidaaca ghaza maamulka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada oo aqbalay banaanbaxyo looga soo horjeedo heshiiskaas oo ka dhacay magaalada talaabiib iyo ra'iisul wasaaraha sahaynada oo wajahaya xaalad halis ah xilli wasiirada xag jirka ah ee ka tirsan xukuumaddiisa ay qorsheynayaan in iscasilaad jamaaci ah ay ku dhawaaqaan dabaaldegyo lagu soo dhoweynayo guushii xalay ay gaareen shacabka reer khaza oo ka dhacay qaar ka mid ah waddammada caalamka islaamka diyaaradaha dagaalka sahaynada oo sii wada xasuuqida ay ka geysanayaan magaalada khaza ka hor inta aan la hirgelin qodobadii heshiiskii xalay la saxiixay waxaan maanta barnaamijka intiisa badan ku soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha khaza sidoo kalena waxaad maqli doontaan xalqadii konton iyo afaraad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ee mar kale ku soo dhowaada caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar waxaa xalay lagu saxiixay heshiis xabad joojineed iyo mid maxaabiis isdhaafsiya oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda shan iyo toban bil oo dagaal ah kadib haddaba maxaan ka ognahay tafaasiisha qodobada heshiiska ku jira ee xalay dhinacyadu ay saxiixeen lana doonayo in la fuliyo marxaladda koowaad arrimahaas waxaan wax ka weydiinnay walaalkeen faysal xasan cali haye faysal waad mahadsan tahay ee suhayb ee xalay ee saacaddu markii ay ahayd abbaare afartii ee fiidnimo ayaa heshiis xabad joojin ah ee lagu dhawaaqay oo ka dhaqangalaya magaalada khaza kaas oo dhex maraya kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta iyo gumaystaha yuhuudda isla xalayna damaashaad iyo dabaaldeg xoogan ayaa hareeyey xaafadaha kala duwan ee magaalada khaza ee allah fadligiina dadka reer khaza ee sugnaaday muddada dheer ugu dambayntii kiyaanka yuhuudda sugnaantooda iyo sumuudkooda waxba waa uu ka bedeli waaye oo ugu dambayntii dadkaas iyagoo aanan isdhiibin ayaa ee cadowga yuhuudda uu u hoggaansamay shuruudahoodii iyo in magaaladoodii uu u faarujiyo heshiiskan waxaa la sheegay in si toos ah fulintiisu ay u bilaabanayso duhurnimada maalinta axadda ah ee taariikhdu ku beegan tahay sagaaliyo tobanka rajab kun afar boqol afartan iyo lix kuna beegan tahay sagaaliyo tobanka janawari labada kun shan iyo labaatanka saddex marxalad ayuu mari doonaa marxalad welibana afartan iyo laba maalmood ayay socon doontaa ugu dambayntiina marxaladda ugu dambaysa waxa uu gaari doonaa in ciidanka yuhuudda ay ka baxaan guud ahaan marinka khaza ee qariidaduna ay ku soo noqoto halkii ay joogtay wixii ka horreeyey toddobadii oktoobar xilligii duulaanka uu bilowday marxaladda koowaad haddii aan ku hormarno heshiiskan wuxuu socon doonaa muddo afartan iyo laba maalmood ah marxaladda koowaad ah waxaana uu ku bilaaban doonaa sii deynta maxaabiista yahuudda oo isugu jirta ee dumar askar ah iyo maxaabiis da ah iyo kuwo xanuunsan tiradoodu waa soddon iyo saddex maxbuus ee intaas ayaa yahuudda loo sii deyn doonaa marxaladda koowaad oo afartan iyo laba maalmood socon doonta macnaheedu maahan hal mar ayaa intaasoo maxaabiisa la wada wareejinayaa balse toddobaadka ugu horreeya saddex ayaa la wareejinayaa ciidanka yahuudda iyaga qudhooda deegaano ayay kasoo insixaabayaan oo ay dib kaga soo guranayan oo ay kasoo baxayaan kadib haddana maalmo kale afar ayaa la wareejinayaa haddana sidaas oo kale shuruudihii dhanka yahuudda ayaa la fiirinayaa oo la hubinayaa inay fulisan yihiin kale haddana qayb qayb ayaa loo siinayaa sidaas si la mid ahna ee yahuuddu iyaduna waxa ay samayn doontaa inay sii dayso maxaabiis aad u fara badan oo gaaraya laba kun qiyaastii maxaabiistaas oo la sheegayo in laba boqol iyo konton ka mid ah ay yihiin dadka ku xukuman xabsi daa'inka sidoo kalena shan boqol oo kale oo ka midana ay yihiin dadka xukunada waaweyn lagu riday sida shan iyo toban sane iyo wixii ka koreeya dadkaas ayay yahuuddu iyaduna sii dayn doontaa oo maxaabiis filistiiniyiin ah yahuudda waxay ka gaabsadeen inay soo bandhigaan magacyada maxaabiista filistiiniyiinta ah ee waaweyn ee ay sii dayn doonaan waxayna ka baqayeen baa laleeyahay in kacdoon uu ka samaysmo gudaha deegaanada yahuuddu haysato sida tal abiib iyo magaalooyinka kale oo dadka yahuudda ay ka cadhodaan dadka muhiimka ah ee loo sii daayay muqaawamada saas daraaddeed wax magacyaah ma faafinayno ay yidhaahdeen marxaladda koowaad heshiiska waxyaabaha ee ku qoran waxaa ka mid ah in ciidanka yahuudda ay qaybta hore ama marxaladda hore ay ka bixi doonaan waddooyinka alrashiid iyo salaaxuddiin ee taga xeebta khaza taas oo muhiim u ah ee isu socodka dadweynaha deegaanadooda ku soo noqonaya sidoo kalena mara ee bartamaha magaalada arrinkaas wuxuu dadka u suurtagelin doonaa in dadka filistiiniyiinta ay dib ugu soo noqdaan deegaanadii ay ka barakaceen si gaara waqooyiga sidoo kale dadka dhaawacyada ahna waxaa heshiiska ka mid a qodobada ku qoran in la geyn doono marinka rafax halkaasna dadka loo furi doono oo marinka rafax la furi doono oo gurmadka uu kasoo gali doono sidoo kalena la geyn doono dadka dhaawacyada ah si loogu diyaariyo marxalad halkaas looga sii qaadi karo oo dibadda loo qaadi karo oo halkaas lagu soo daaweyn karo maadaama khaza gudaheeda wax looga qaban waaye marka dadkaasna yahuuddu way ogolaatay in jid la siiyo weliba macbarka yahuudda ayaa lagu qasbay inay dib u hagaajiso oo ay dhisto dibna u furto halkaasna ay maraan dadka dhaawacyada ah sidoo kalena ay soo maraan gaadiidka gurmadka sida ee imikaba ku go'doonsan macbarka sidaas daraaddeed waxaa laleeyahay heshiiska qodobada u dhigaya waxaa ka mid ah ilaa lix boqol oo gaari ayaa maalin weliba magaalada khaza soo gali doonta oo wada shixnado kala duwan hadday tahay daawo hadday tahay shidaal hadday tahay cunto iyo agabka loo baahan yahay intaba cadadkaasna dabcan iyo wax ka badanba waxay joogaan xuduudda oo rafax ay kasoo gudbi doonaan deegaanada khaza ayna soo gaari doonaan tiradaasna dabcan waxaa jaangooyey guddiga arrimaha baniaadanimada ee khaza oo sheegay in gurmadka baniaadanimo ee khaza ay u baahan tahay in afartan iyo labadaas maalmood ay tahay in maalin weliba lix boqol oo gaari inay soo gasho magaalada oo wax fudud aysan ahayn waxa meesha ka dhacay iyo masaa'ibta meesha ka dhacday sidoo kale waxaa guddiyo loo xilsaaray inay ka shaqeeyaan sidii dadka barakacay deegaanadooda dib loogu celin lahaa guryahooduna ay dib ugu noqon lahaayeen iyo sidii dib udhis loogu samayn lahaa magaalada khaza sidoo kale waxaa ka mid a qodobada lagu hesheeyey in yahuuddu ay joojiso cadaadisyada iyo tacadiyada ay ku hayso maxaabiista filistiiniyiinta ee xabsiyadooda ku jira iyo inay yahuuddu ogolaadaan in burburka hoostiisa laga soo saaro dadka laayey shaqadaasna muddo ay qaadan doonto deegaan weliba oo duqaymo ay ka geysteen yahuuddana baaritaan lagu samayn doono sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah in dadka barakacay ka barakacay waqooyiga khaza in deegaanadoodii ay ku soo noqdaan oo weliba waqooyiga dadka guud ahaan ay ku soo noqdaan iyagoo aanan tirana la cayimin baaritaanna aanan lagu samayn si xorna ay ugu soo noqon karaan deegaanadooda heshiiska waxaa sidoo kale ka mid ah in dowladaha heshiiskan garwadeenka ka ah ay kormeeraan gurmadka caafimaadka iyo raashinka la gaarsiinayo dadka dhibaataysan ee khaza iyadoo dowladahaasna laga doonayo inay damaanad qaadaan in gurmadkaas la gaarsiiyo dadka u baahan sidoo kale maraykanka isaga si gaara waxaa lagu shardiyey in uu damaanad qaado dhanka yahuudda in heshiiskaas aysan jebin karin marxaladda koowaad waa intaas marxaladda labaad oo taas ka halis badanna waa midda labaad ayaa la leeyahay oo iyaduna kooxaha filistiiniyiinta ay sii dayn doonaan tirada kale ee maxaabiista yahuudda ee ay hayaan marka ay sii dayaan iyaga beddelkoodana loo soo dayn doono kumanaan kale oo maxaabiis ah ugu dambayntiina ciidanka yahuudda laga saari doono guud ahaan marinka khaza marxaladda saddexaadna waa marxalad kale oo iyaduna laysku diyaarinayo in go'aan laga gaaro guud ahaan sidii dagaalkaas xal loogu heli lahaa ama ugu dambayntii yahuudda iyo khaza lakala dhex dhigi lahaa ciidan qaramada midoob ka socda iyo afkaar noocaas oo kale ah oo la soo jeedinayay marka inahaas ayaa ugu muhiimsan walaalka نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag iminkana waxaan soo dhoweynayaa walaalkeen faysal mahad faysal een, soo dhowow maamulka gumaystaha yuhuudda heshiiskan muxuu ugu horeen uga dhignaa waa maasan tahay walaalka suhayb cabdulaahi xalay ra'iisul wasaaraha sahaayinada ee gaalka lagu magacaabo netanyahu kuma uusan degdegin inuu ka hadlo heshiiskaasi sababta waxay ahayd khilaaf xooggan ayaa ka dhex jira hoggaanka sare ee sahaayinada waxaana heshiiskaasi ka gadoodsan qaar ka mid ah wasiirada ee uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda iyo sidoo kale wasiirka amniga ee siyaasiyiinta sahaayinada iyo qaar ka mid ah taliyaasha ciidanka oo hadlayna waxay sheegeen in heshiiskaasi uu yahay mid iyaga ay ku jabeen dhammaan dagaalkii khaza ka socday muddada ka badan shan iyo tobanka bil ee lasoo dhaafay ayuu yahay mid meel cidla ah ku baxay oo aysan waxba ka faa'iidin yahuudda marka laga soo tago duqaymaha bahalnimada ee ay geysanayeen iyo burburka baaxadda leh ee ay deegaanka ka geysteen banaanbaxyo ayaa ka dhacay ee gudaha deegaanada yuhuudda lagu deegaameeyey oo heshiiskan looga soo horjeedo ee xukuumadda netanyahu ayaa hadda wajahaysa xaalad adag iyadoo ka cabsi qabta in xukuumadda ay ka baxaan wasiirada xagjirka ah waxaa la dhihi karaa suhayb ee heshiiskii dooxa ka dhacay ee muqaawamada filistiiniyiinta ah iyo maamulka sahaayinada ay wada gaareen ee xabad joojinta ku saabsanaa inuu fashil iyo guuldaro ku yahay maamulka yahuudda Een, waa tahay faysal dadka muslimiinta ah markaan u nimaadno dhankooda een, si gaar ah shacabka reer filistiin heshiiskan muxuu uga dhignaa waa mahadsantahay suhayb ee durba markii lagu dhawaaqay heshiiskaasi inuu dhacay oo labada dhinacba ay saxiixeen dhammaan deegaanada ee filistiin si gaar ah magaalada khaza waxaa laga dareemay farxad aad u badan dadka muslimiinta ah ayaa isugu soo baxay ee fagaarayaal iyo meelo isku imaatin ah iyagoo ku faraxsanaa heshiiskaas xabadjoojinta ah sidoo kale ee waxaa jira in wadamo ka mid a caalamul islaami ay maanta ka dhacayeen isku soo baxyo waaweyn oo lagu taageerayay guusha ay soo hoyayeen walaalaheena muslimiinta ah ee filistiin meelaha banaanbaxyadu ay ka dhaceen waxaa ka mid ah waddanka suuriya si gaar ah magaalooyinka waaweyn ee dimashik iyo xamaa kumanaan kun oo dadweyne muslimiin ah ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha iyagoo markaasi muujinayay farxadda ay la qabaan walaalahooda reer khaza ee ku sabray dhibaatadii iyo sidoo kale xasuuqii ay kala kulmayeen yahuudda sawirro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ayaa suhayb waxay muujinayeen dadkan faraha badan ee isugu soo baxay magaalooyinka aan soo sheegnay dimashik iyo xamaa waxay ee, muujinayeen oo ay wateen boorar sidoo kaleetana ay ee, isdhex marinayeen hadallo ay ku taageerayaan walaalahooda jawiga magaalooyinkaasna sidan ayuu ahaa sidoo kale meelaha ay dibadbaxyadu ka dhaceen oo dabaaldegyada ay ka socdeen waxaa ka mid ah waddamada urdun tunis ee maqrib lubnaan iyo kuwo kale sidoo kale maanta ee, magaalooyinka dibadbaxyadu ay ka dhaceen waxaa ka mid ah kaabuul taasoo martigelisay dabaaldegyo waaweyn oo ay dhigayaan shacabka muslimiinta ah ee reer afghanistan kuwaasoo ku soo dhoweynaya guusha ay gaareen walaalahooda reer khaza waa tahay faysal waa sidee hadda xaaladda magaalada khaza dagaaladu ma halkooda ayay ka sii socdaan mise xaaladdu ay degan tahay waa mahadsantahay suhayb waa su'aal meesha ku jirta tan iyo xalay markii heshiiskaasi lagu dhawaaqay dooxa ka socday magaalada khasana waxay martigelineysay weeraro kala duwan oo duqaymo ah yuhuudda ay ku beegsanayeen goobaha dadka rayidka ay degan yihiin tan iyo xalay duqaymo kala duwan oo ka dhacay khaza waxaa la soo warinayaa inay ku shahiideen ilaa kow iyo toddobaatan ruux oo muslimiin ah waxaa sidoo kale ku dhaawacmay eh, sida wararku ay sheegayaan ilaa laba boqol oo ruux eh, kuwaasoo siyaabo kala duwan waxyaale ay uga soo gaartay duqaymo cashwaa'i ah oo cadowga sahayanada ay ka geysteen eh, magaalada khasda Eh, suhayb eh, maadaama heshiiska xalow dhacay eh, dhaqangelintiisana saddex maalin kadib ay tahay waxay u muuqanaysaa in yuhuuddu oo markii hore cadowtooyo xaddaafa u qabay dadka muslimiinta ah inay sii laba jibaareen inta laga gaarayo eh, maalinka uu dhaqangalayo heshiiska sidaas oo ay tahay dadka reer khaza uma aabayeelin duqayntaasi soconaysa waxay muujinayeen dareenkooda farxadeed ee sidoo kaleeto waxay dib ugu noqonayaan guryahoodii oo burburay iyo deegaanada Eh, maadaama heshiiska uu qayb ka yahay in maalmaha ugu horeeya khaza ay gaari doonaan gurmado kala duwan haddii ay noqon lahayd eh, kuwii caafimaadka haddii ay noqon lahayd eh, sahayadii la cuni lahaa ee raashinka iyo sidoo kale maryaha dadka ay xiranayeen oo si weyn baahi loogu qabo magaalada khaza maadaama dhammaan agabkii dadkaasi muslimiinta ay lahaayeen guud ahaanba ay dagaaladii inta uu socday ay ku baaba'een waa hagaag aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen faysal mahad
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii konton iyo afraad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟
التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqadii afar iyo kontonaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaati almuslimiin oo macnaheedu noqonayo maxay dunida ku weysay burburkii ama hoobashadii ku timid muslimiinta xalqadan waxa uu qoraagu kaga hadlayaa xalkii uu islaamka u helay mushkiladda dagaalladii u dhexeeyey shucuubta islaamku wuxuu xal u helay mushkiladda dagaalladii u dhexaysay shucuubta xalkaasina wuxuu keenay in meesha ay ka baxdo dagaalladii dadka dhexdooda ka jiray ka dibna ay yeeshaan cadow ay cadowtinimadiisa ay ku midaysan yihiin ayna isku garabsanayaan la dagaalankiisa diintuna waxay nagu baraarujisay in cadowgaasi uu aadanaha la joogo dhulka qof kastoo bini'aadam ahna ay waajib ku tahay in cadowgaasi uu colaadiyo iskana ilaaliyo lana dagaalamo allaah qur-aanka wuxuu ku yidhi
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير allaah qur-aanka wuxuu ku yidhi يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين islaamku wuxuu adduunka u qaybiyey laba qaybood oo kale ah owliyada allaah iyo owliyada shaydaanka ansaarta xaqa iyo ansaarta baadilka mana uusan sharciyeenin dagaal ama jihaad la galo oo aanan ka ahayn midka lala gelayo ansaarta baadilka iyo owliyada shayddaanka meel kastooo ay joogaan iyo cid kasta oo ay yihiin allah wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا dagaalladanna taariikhda ma aysan soo marin dagaallo ka baraka badan ka dhiigdaadin yar kana nafgo'id yar waa dagaallo ay ku jirto danta guud iyo wanaagga dadka ka dhexeeya tirada muslimiinta iyo gaalada looga dilay dagaalladii dhacay oo dhan laga soo bilaabo sannaddii labaad ee hijiriyada ilaa sannaddii sagaalaad kama badna kun iyo siddeed iyo toban qof muslimiintu waxay ka ahaayeen laba boqol iyo konton iyo sagaal ruux halka ay gaaladu ahaayeen toddoba boqol konton iyo sagaal qof ama dadkii ay wax ku gaareen dagaalladii dhacay kun sagaal boqol iyo afar iyo tobankii ilaa kun sagaal boqol iyo siddeed iyo tobankii miilaadiyada waxay tiradooda kor u dhaafaysaa kow iyo labaatan milyan oo qof tirada dhimashadu waxay ka tahay toddoba milyan oo ruux master makiston oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka ingiriiska wuxuu ku qiyaasay tirada dadka ay wax gaareen dagaalladii labaad ee adduunka ee dhacay kun sagaal boqol sagaal iyo soddonkii miilaadiyada konton milyan oo ruux dagaalkii koowaad ee adduunka hal qof in la dilo waxaa ku baxaysay toban kun oo gini ama qarashkii ku baxayay dagaalladaasi oo dhan wuxuu ka badan yahay soddon iyo toddoba bilyan oo gini laakiin dagaalkii labaad ee adduunka saacaddiisii waxaa ku baxaysay hal milyan oo gini dagaalladii islaamiga ahaa waxay dhowreen dhiigga nafta dhaqaalaha waxayna bilow u ahayd casrigii barwaaqada ee adduunka dhanka kale dagaalladii ku dhisnaa loolanka iyo jaahiliyada ee lagu tilmaamayey dagaalkii weynaa waxay bilow u ahayd silsilad dagaallo ah oo isdaba socday louis george oo ah ra'iisul wasaarihii ingiriiska ee xilligaasi laguna tilmaamay geesigii dagaalkii weynaa wuxuu yidhi haddii uu soo noqon lahaa nebi ciise calayhi salaam oo uu adduunka ku soo noqon lahaa wax badan ma noolaadeen sababtoo ah wuxuu arki lahaa dadkii oo u hamuun qaba dhibaatada fasaadka dilka iyo xadgudubka boobka iyo dhaca dagaalkii ugu weynaa ee taariikhda soo mara adduunkan wuxuu dhiig bixiyey dadka wuxuuna dabar jaray taranka iyo dalagga dadkana wuxuu ku sababay macluul marka nebi ciise muxuu arki lahaa hadduu caalam ka imaan lahaa tolow ma wuxuu arki lahaa dadka oo isjecel oo ismarxabaynaya maya laakiin taas cagsigeeda wuxuu arki lahaa iyagoo u diyaargaroobaya dagaalkaas mid ka sii xun kana khasaara badan wuxuu arki lahaa iyagoo u tartamaya samaysashada hubka wax lagu gumaado iyo aaladaha wax lagu tacdiibiyo ku mashquulidda ay shucuubta ku mashquuleen dagaalladii dhexdooda ahaa iyo qowmiyadda waxay ahayd waxa ay kaga mashquuleen cadaawaddii kala dhexaysay cadowgooda asalka ah ayna ku hilmaameen dabkuna haddii uu waayo waxa uu gubo isaga ayaa isbaabi'iya ummaddu haddii ay garato cadowgeeda iyo dhibka uu u geysan karo sidoo kalena ay garato halistiisa iyo awooddiisa taas ayaa ugu filan inay kaga mashquusho dagaal kasta oo ka soo hara la dagaalanka cadowgeeda carabtuna waxay tidhaahdaa markaad aargoosato ayay caradu baaba'daa sidaa darteed nebiga sala allahu calayhi wasalam qabaa'iladii carabta ahayd ee dagaalka uu ka dhexeeyey wuxuu ka dhigay ummad mid ah oo isku bahaysata la dagaalanka gaalada taas ayayna kaga mashquuleen cadaawaddii ka dhexaysay sida uu allah qur-aankiisa ku leeyahay الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا
qabaa'iladaasi waxay iska iloobeen xiqdigii iyo cadaawaddii ka dhexaysay mana aysan soo xasuusan ilaa markii ay ka mashquuleen cadowgeeda mooyaane markaas ayay dib uga dhex qarxeen dagaalladii iyo fitnooyinkii la wada garanayay qoraaga dhegaystayaal markan wuxuu dul istaagi doonaa dacaayadii qowmiyiinta iyo dhibaatooyinkii ay u geysatay shucuubtii yaryarayd wuxuu leeyahay qowmiyiintu kama aysan suulin inay shucuubta yaryarka u qurxinayaan qowmiyadda ayna u samaynayaan taariikh qurxoon taasoo ku sababtay shucuubtii yaryarayd inay qaaddo caadifadda qowmiyadda ismooddana inay awood leeyihiin kana go'aan adduunka intiisa kale ayna isku taagaan dowladihii ka waaweynaa taasoo keentay in dowladihii waaweynaa ay ku soo duulaan cagtana mariyaan sidaas ayayna beelaha ugu noqdeen qowmiyadda waxna umaysan tarin dadkii u qurxinayay allah wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين dowladihii arrintaasi ay saameeyeen waxaa ka mid ah booland holand griiga denmark biljam sidaasoo kale ayaana ku dhacday iiraan iyo ciraaq dagaalkii labaad ee adduunka
تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا
halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadii afar iyo kontonaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin xalqadan midda xigta ayaa noo ballan ah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل
wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaas io nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى